Sheekadaada miyaad garanaysaa, bal istijaabi. Maxaad tan u akhrinaysaa? Ma akhrisay buugga adduunkoo dhan si fiican uga gadmay, kaasoo ah kitaabka quduuska ah Baybalka? Kaasi waa buugga diiwaan gelinaya wixii la soo dhaafay, wakhtiga la joogo, iyo waxa soo socda ee taariikhda bini'aadamka. Baybalku wuxuu qaadanayaa ku dhowaad toddobaatan saacadood in la akhristo. Sheekadaada waxay ka kooban tahay sheekadiisa iyo fariintiisa cajiibka ah oo ay kugu qaadanaysaa hal saac ka yar inaad ku akhrisatid. Edbintayda qaata, lacagse ha qaadanina, oo aqoontana ka hor doorta dahabka saafiga ah, waayo xigmaddu waa ka sii wanaagsan tahay luulka, oo wax alla waxa la damci karo oo dhanna iyada lalama simi karo. Abuurahaaga Maahmaahyadii cutubka sideedaad aayadda toban ilaa kow iyo toban. Wax ku saabsan Qoraha Paul D. Bramson wuxuu noloshiisa badanaa ku qaatay Senegal, oo ah waddan Muslim u badan kuna yaala saxaraha geeskiisa. Qoraalladiisu waxay ka imaadaan jacaylkuu u qabay qurniinada iyo kumanaan hadal oo uu la yeeshay Muslimiinta saaxiibadiis ahayd, kuwaasoo jooga Senegal iyo agagaarka dunida. Bal istijaabi. Sheekadaada si fiican ma u garanaysaa? kow Waa maxay magacyada waalidkaa? laba Waa maxay magacyada ayeeyda iyo awowga? Waxaad leedahay afar. saddex Waa maxay magacyada abootooyinkaaga? Waxaad leedahay siddeed. afar Abootooyinkaaga iyo abootooyinkooda? Waxaad leedahay shan boqol laba-iyo toban. Haddii lagu siiyo dahabka adduunka ku jiroo dhan, miyaad sheegi kartaa magacyada awowayaasha iyo ayeeyayaasha mid walba? Dhammaan shan boqol laba-iyo toban ee awowayaasha lab iyo dhedig ah, oo ay toban qarniyo ka soo wareegatay, ma laga yaabo? Maxay ku dhici weysay? Waayo muddo dheer ma haysanin diiwaanka qoran ee awowayaasha. Haddaba ka fikir qayb uga hore sheekadaada, qayb taariikh ah oo ka qiimo badan dahabka. Awowayaashaadii ugu horreysay maxaad ka taqaanaa iyaga? Haddii aysan jiri lahayn diiwaan qoran oo ku saabsan sheekadooda, ma garan kartid halkaad ka timaaday ama waxaad halkan u joogtid. Si mahadcelin leh waxaa jira diiwaankaas. Ma garanaysaa wuxuu leeyahay? Diiwaanka kitaabka la yidhaahdo Kitaabka Quduuska ah Baybalka ma aha keliya inuu yahay kitaabka adduunkoo dhan si fiican uga gadmay oona yahay kan ugu turjumaad badan, laakiinse wuxuu yahay kan farriintiisa si fiican loo dhowray oo qadiimiga ah. Baybalka kaasoo sheeganaya inuu yahay ereyga ilaah waxaa loo kala qaybiyey laba qaybood. qaybtii koowaad axdigii hore towreedda zabuuradda iyo wixii la mid ah qorshaha ilaah ee la sii sheegay qaybtii labaad axdiga cusub injiilka iyo wixii la mid ah ilaah qorshihiisa oo la ofiyey laakiin sidee baan ku ogaan karnaa in qoraalladu runtii yihiin diiwaankii ilaah waan garan karnaa waayo waxay leeyihiin caddaymo aan buug kale lagu arkin sida joogtayn kaamil ah qorniinada waxaa qoray darsan nebiye ah in ka badan toban iyo shan qarni oo la soo dhaafay oo weliba ah hal farriin oo isku xidhan waxa keliya oo abuuri kara qoraha wakhtigaas ka baxsan sheekada bini'aadan ka fikiri jiray ma lahan sheekadan adag qayb kasta si fiican bay isu qaadataa waxay ka jawaabtaa su'aalaha nolosha ugu waaweyn dadka bay rajo siisaa waxayna beddeshaa nolosha boqolaal waxyiyo oo ofiyey ilaah keliya ayaa taariikhda muujin kara intay dhicin ka hor bilowgii sheekadaada waxay ku bilaabataa ilaah bini'aadamku wuxuu qabaa fikrado badan oo ku saabsan asalka awowayaashaadii hore kitaabka bilowgii kan macnihiisu yahay asalka waa diiwaankii kaasoo halkaas joogay goortii ay wax walba bilaabmeen bilowgii ilaah samada iyo dhulkuu abuuray bilowgii cutubka koowaad aayadda kowdaad towreedda ilaah miyuu jiraa abuurkiisa baa su'aashaas ka jawaabaya isagoo caddayn difaacaya leh oo dhulkana wuxuu ka laalaadshaa wax aan waxba ahayn nebi ayuub cutubkii labaatan iyo lixaad aayadda toddobaad cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa nebi daa'uud zabuurkii sagaal iyo toban aayadda koowaad ka hadalka gacmaha kuwaada fiiri yaa kale oo aan ka ahayn farsamayaqaan heer sare ah oo samayn kara qalabka noocaas ah xigmad iyo awood noocee ayaa loo baahan yahay in la sameeyo hal bilyaan oo ururka xiddigaha ama inaad isku daabactasho unuggii duntiisa oo aad u yar oo duuban oo socdaan calaamado kooban oo lagu gudbiyo sirta kaasoo adiga ku samaynaayo rabbiyow oo adigaa igu daboolay maxalkii hooyaday waan kugu mahadnaqi doonaa waayo waxaa la ii sameeyey si cabsi iyo yaab badan zabuurkii cutubka boqol iyo soddon iyo sagaal aayadda kow iyo saddex iyo toban ilaa afar iyo toban abuurahaaga ilaah muxuu yahay waa kan aan xadka lahayn oo ka dambeeya abuuraha caalamkoo dhan ma lahan bilow ama dhammaad waa aabbaha ruuxyada cibraaniyadda cutubka labiyo tobanaad aayadda sagaalaad kaasoo abuuray malaa'igaha ku jira jannada iyo awowayaashaadii ugu horraysay ee dhulka jooga si ay u gartaan u jeclaadaan u caabudaan weligoodna isaga ugu adeegaan ilaah waa hal laakiin meel walbuu joogi karaa isla wakhtigaas magaciisu waa rabbiga waa kan isku filan waxba ma u baahno laakiin wuxuu doonayaa in la garto oo la jeclaado waa ilaaha qaadirka ah kaasoo ereygiisa iyo ruuxiisa adduunku ay ku abuurmeen bilowgii ilaah samada iyo dhulkuu abuuray dhulkuna qaab ma lahayn wuuna madhnaa gudcurna moolkuu dul joogay oo ruuxa ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha ilaahna wuxuu yidhi iftiin ha ahaado iftiin baana ahaaday ilaahna wuxuu arkay iftiinkii inuu wanaagsan yahay ilaahna iftiinkii ayuu ka soocay gudcurkii bilowgii cutubka koowaad aayadda kow ilaa afar maalintii ugu horraysay ee abuurka ilaaha ammaantiisa iyo iftiinkiisa waxay ka awood badiyeen mugdiga in ilaah nuur yahay oo isaga aan gudcur ku jirin innaba haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma falno yoxanna koowaad cutubka koowaad aayadda shan ilaa lix abuurahaaga waa kan kaamilka ah kuwa keliya ee la noolaan kara waa kuwa kaamilka ah oo saafiga ah rabbiga waa quduus sabuurkii cutubka sagaal iyo sagaashanaad aayadda sagaalaad awowayaashaadii ugu horraysay lix maalmood oo isku xigta buu ilaah kaas oo ah iftiin abuuray jawiga dhulka badda dhirta qorraxda bisha xiddigaha kalluumaha shimbiraha cayayaannada iyo xayawaannada ka warran adduunkan haddii si fiican loo xukumi lahaa dhulkan ma waayeen wax wanaagsan waxay noqon lahayd meesha ugu fiican ee bini'aadamka guri u noqota ilaahna wuxuu yidhi aan nin inoo eg ka samayno araggeenna oo iyagu ha xukumeen dhulka oo dhan oo ilaah nin buu abuuray ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhadig ayuu abuuray bilowgii cutubka koowaad aayadda lix iyo labaatan ilaa toddobiyo labaatan kuwa ka duwan boqortooyada xoolaha bini'aadanka waxaa loo sameeyey in laga arko dabeecadda abuurahooda ilaah iyaga wuxuu siiyey naf weligeed ah caqli badan dareen dheeraad ah iyo karti ay ku doortaan saamaynta weligeed ah ilaah ma doonaynin mashiin wuxuu doonayay in awowayaashaadii ugu horraysay ee aadan iyo xaawa ay lahaadaan xidhiir oo keligoodna maahane laakiin inay isaga xitaa xidhiir la lahaadaan sidaas oo kale buu adigana kaa rabaa ilaah waa jacayl yooxanna koowaad cutubka afar aayadda siddeedaad sharciga dembiga iyo dhimashada bilowgii ilaah iyo bini'aadamka saaxiibbo bay ahaayeen laakiin ilaah wuxuu qorsheeyey inuu saaxiibtinimadaas tijaabiyo oo aadan iyo xaawo buu siiyey fursad si ay u xoojiyaan xidhiirka ay la lahaayeen abuurahooda iyagoo weliba isaga aaminaayo oona adeecayo xitaa rabbiga ilaah ah intuusan xaawo abuurin ka hor wuxuu aadan dhex dhigay beerta kaamilka ah taasoo meelo qurux badan leh xayawaan gaar ah midhahana geed walba laga cuni karo waxa aan hal geedka ahayn rabbiga ilaah ahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaal waxbaad ka cuni kartaa laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa bilowgii cutubka labaad aayadda lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban waa maxay cawaaqibka markaad jebisid halka amar ee ilaah ku amray ilaah miyuu ku yidhi aadan hadduu cuno midhaha geedka la mamnuucay waa inuu bilaabo isticmaalka tusbaxa tukashada soonka inuu bixiyo saddaqada inuu tago meelaha dadku diinta darteed isugu yimaadaan inuu camal wanaagsan samaysto si uusan camalkiisa xun u badanin kadibna ilaah naxariistiisa rajeeyo ma waxaas buu ilaah yidhi waa maya ilaah wuxuu aadan ku yidhi dembiga waa in dhimasho loo bixiyaa baybalka wuxuu leeyahay qaynuunka dembiga iyo dhimashada rooma cutubka siddeedaad aayadda labaad macnaha dhimashada sharcigan ugu horreeyey ee ilaah bini'aadamka siiyey waxay ku siinaysaa inaad fahamto sheekadaada wixii la soo dhaafay tan la joogo iyo tan soo socoto dembiga jebinta sharciga ilaah wuxuu keenaa saddex qaybood oo kala fogaansho ah kow dhimashada ruuxiga ah kala fogaanshaha bini'aadamka ruuxiisa iyo ilaah labo dhimashada jidhka ah kala fogaanshaha nafta iyo jidhka saddex dhimashada weligeed ah kala fogaanshaha ilaah oo weligeedna naarta lagu jiro dabka weligiis ah kan ibliiska iyo malaa'igihiisa loo diyaargareeyey matayos cutubka labaatan iyo shanaad aayadda kow iyo afartanaad macnaha dhimashada waxaa lagu tusaalayn karaa geed laantiisa laanta isla markii ay geedka ka jabo xitaa hadday u eg yihiin mid nool laakiinse way dhimatay waayo waxay kala go'een ka nolosha siiya ilaah wuxuu aadan uga digayey in dembigu isaga iyo abuurihiisa kala fogaynaayo ka nolosha siiya waayo ilaaha quduuska ee kaamilka ah dembigu hortiisa wax yar kama aha doorashada rabbiga markuu naag quruxsan ka sameeyey aadan feerihiisa kadib buu u keenay oona u sheegay inay nin iyo naagtiis yihiin oo ilaah wuxuu arkay wax kasta oo uu sameeyey oo bal eeg aad bay u wanaagsanaayeen oo labadooduba way qaawanaayeen ninka iyo naagtiisuba mana ay xishoonaynin bilowgii cutubka koowaad aayadda kow iyo soddonaad iyo bilowgii cutubka labaad aayadda shan iyo labaatanaad bal ka fikir adduun kaamil ah oo kuwa degganna kaamil yihiin iyagoo xidhiir kaamil ah la samaynaya abuurahooda saas bay ahayd bilowgii kaamil laakiin maxaa qaldamay maalin aadan iyo xaawa waxay ag joogeen geedkii la mamnuucay markaasaa shayddaankii ku imaaday qaabka abeesada oo wuxuu xaawo ku yidhi ilaah miyuu idinku yidhi waa inaydnaan waxba ka cunin geed kasta oo beerta ku yaal shayddaanku wuxuu doonayaa inay ereyga ilaah ka shakiyaan markaasuu xaawa ku yidhi ma dhiman doontaan waayo ilaah wuxuu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan oo aad noqon doontaan sida ilaah oo kale idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta bilowgii cutubka saddexaad aayadda kow ilaa afar ilaa shan bal eeg sida shayddaanku iskugu darayo runta iyo beenta maahmaah carabi ah ayaa dhahaysa bal la socda khiyaanoolayaasha qaar runta way sheegaan qaa'inka ugu weyn been buu sheegay isagoo leh ma dhiman doontaan oo runta buu sheegay isagoo leh waxaad kala garan doontaan xumaan iyo wanaag laakiin ma u sheegin cawaaqibka naxdinta leh ee dembigu keeni doono dembi iyo ceeb wakhti baa yimaaday oo aadan iyo xaawa ay kala doortaan hadalka ilaah iyo kan shayddaanka waxay doorteen kan dambe way cuntay isagana wuu cunay oo labadoodiiba indhahoodii way furmeen oo waxay garteen inay qaawan yihiin waxayna isku tosheen caleemo berde oo ay gunti ka samaysteen oo waxay maqleen codkii rabbiga ilaaha ah isagoo beerta dhex socda kolkii maalintu qaboobayd oo ninkii iyo naagtiisii way iska qariyeen ilaah oo waxay ku dhuunteen geedihii beerta dhexdooda oo rabbiga ilaah ahu wuu u yeedhay ninkii oo wuxuu ku yidhi xaggeed baad joogtaa isagiina wuxuu yidhi codkaagaan beerta ka dhex maqlay waanan cabsaday maxaa yeelay waan qaawanaa oo waan isqariyey bilowgii cutubka saddexaad aayadda toddoba ilaa toban maxay ceebta iyo isqarinta u dareemeen way dembaabeen saaxiibtinimadii ay abuurahooda la lahaayeen way dhammaatay awowayaasheenna jir ahaan way noolaayeen laakiin xagga ruuxa way ka dhinteen ilaah quduus ah aadan iyo xaawa intaysan dembaabin ka hor ilaah ammaantiisa kaamilka ah baa iyaga la jirtay raaxo dhammaystiran bay ku haysteen agjoogga iftiinka badan leh ee abuurahooda kaasoo beerta imaanayay si uu ula hadlo oo ula socdo iyaga laakiin markii ay caasiyeen amarkiisa waxay agjooggiisii ku dareemeen raaxo la'aan ma ahayn inay qaawan yihiin darteeda laakiin xagga ruuxiga ay ka qaawanaayeen intay dembaabin ka hor aadan iyo xaawa waxay ku socdeen damiirka ilaah oo mana ay xishoonaynin bilowgii cutubka labaad aayadda shan iyo labaatanaad laakiin hadda waxay ku socdaan damiirkooda oo waxayna dareemeen inaysan nadiif ku ahayn ilaah hortiisa way ka duwanaadeen abuurahooda kaasoo ahaa quduus hadda waxay noqdeen kuwo aan quduus ahayn iyagu mar dambe mana doonaynin inay joogaan daahirnimada iyo dhalaalka agjoogga ilaah sida barambarooyinku ugu cararaan halka ay isku qariyaan marka nal lagu ifiyo sidaas oo kale ayay hadda dadkiisa waxay nuurkii ka jeclaadeen gudcurka maxaa yeelay shuqulladoodu shar bay ahaayeen yoxanaa cutubka saddexaad aayadda sagaaliyo toban ilaah quduus ah oo kaamil ah oo daahir ah uma dulqaadanayo dembi wayna ogaayeen adigu ma og tahay dembigu ilaah hortiisa waa wax u xun sida bakhtiga doofaarka oo gurigaaga ku jira kula ahaan lahaa quduus quduus quduus waxaa ah rabbiga nebi ishaaciyaa cutubka lixaad aayadda saddex dembiilayaal aan rajo lahayn isla markii ay awowayaasheen ugu horraysay dembaabeen bay noqdeen sida laan geed ka jabtay waxay kala go'een ilaah ka nolosha siiya sidoo kale sida laan geed ka jabtay buu jirkoodu bilaabay inuu dhinto laakiin ilaa rabbiga ilaaha ah uu ka badbaadiyo maahane waxaa u sugnaanaysa inay ilaah kala fogaadaan weligood oo ay ku baabba'aan warta debka ah muujintii cutubka labaatanaad aayadda afar iyo toban ilaa shan iyo toban halka nafaha dembigu wasaqeeyey weligood gooni loo dhigay oo aysan lahayn rajada ay ku baxsan lahaayeen aadan iyo xaawa waxay noqdeen dembiilayaal aan rajo lahayn laakiin warka wuu sii xumaadaa waayo aadan wuxuu ahaa bini'aadankii ugu horreeyey sidaas darteed dembigiisa wuxuu saameeyey farcankiisa oo dhan sida laan yar iyo caleen ku yaalla laantii jabtay ay saamaysay bay sidoo kale kuwa aadan reerkiisa ka tirsanna saameeyeen kulligeenna waan wada dembaabnaa waana dhimannaa haddaba sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay dhimashaduna dembiga ugu timid sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan waayo waa la wada dembaabay roome cutubka shanaad aayadda labiyo toban dembigu ma ahan kansarka abaarta masaakiinnimada ama qaraxyada waa xoog wax burburiya kaasoo masiibo weyn ku ah dunida habaarka iyo qorshaha dembigu wuxuu keenaa habaar awowayaasheennii ugu horraysay iyo farcankooda waxay mari doonaan nolol adag xanuun qodaxyo abaar cudur duqnimo iyo dhimasho badideenna waxaan u barannay dhibaatadaas oo kale waana aqbalnaa inay nolosha ay ka mid tahay camal laakiin soo layaab ma aha in dhalitaanku wato xanuunkaas daran ama ubax duureed caraf badan inuu leeyahay qodaxyo ama kuwii laga abuuray ilaah araggiisa inay dhintaan oo kadibna la xukumo waxyaalahan la rabin dabiici kuma ahaan adduunkan sida unugyada kansarka ku dabiici ugu ahayn qofka caafimaadka qaba jirkiisa warka wanaagsan waa in abuuraheenna ilaa bilowgii uu lahaa qorshaha badbaadinta maalintii uu dembiga kharribay bini'aadamka ilaah wuxuu aadan iyo xaawa u sheegay wax yar oo ka mida qorshihiisa wakhtiguu doorto ayuu rabbigu dhulka u soo diri doonaa badbaadiye naagta farcankeeda bilowgii cutubka saddexaad aayadda shan iyo toban kaasoo jid u samayn doona farcanka aadan iyo xaawa oo ka badbaadin doona shayddaanka dembiga dhimashada iyo naarta samatabixiyahan waxaa loogu yeeri doonaa masiixa kan ilaah doortay allabarigii ugu horreeyey laakiin naxariistiisa iyo xaqnimadiisa darteed buu ilaah wax cajiib ah ugu sameeyey kuwii isaga ku caasiyey rabbiga ilaah ahuna wuxuu aadan iyo naagtiisii u sameeyey dhar harag ah wuuna u xidhay iyagii bilowgii cutubka saddexaad aayadda koow iyo labaatan aadan iyo xaawa waxay isku qariyeen caleemo waxay isku dayeen inay dembigoodii iyo ceebtooda qariyaan laakiin ilaah wuu ka diiday waxaas ay sameeyeen si iyaga loo aqbalo beddelkeed ilaah wuxuu qalay xayawaanno oo aadan iyo xaawo haraggoodii u xidhay waxaa murugo leh in xayawaan aan waxba galabsan la qalay aadan iyo xaawo dembigooda dartiis halkan ilaah wuxuu tusaale ahaan ku tusaayey qorshihiisa oo ah in dembiilayaasha uu ka badbaadin doono sharciga dembiga iyo dhimashada dhiigdaadiska wuxuu tusayaa waxa loo baahan yahay si dembiga bini'aadamka loo cafiyo haraggii wuxuu tusayaa waxa loo baahan yahay si ceebta bini'aadamka loo daboolo wakhtigaas ka bilaabato wan ama xayawaan kale oo la aqbalo baa dembiga si kumeel gaar ah loo bixinayaa ilaa laga gaaro wakhti uu ilaah keeni doono beddelka joogta ah ilaah wuu bixiyey allabarigii ugu horreeyey ee dembiga wuuna bixin doonaa allabariga ugu dambeeyo ee dembiga cibaadada dembiilayaasha haddaan raacno muujinta nimcada ah taasoo aan naxariista aan annagu istaahilin ilaah aadan iyo xaawa wuxuu ka saaray beertii kaamilka ahayd wuxuuna u diray dunida dembiga leh ee inkaaran dembigooda baa iyaga iyo ilaah kala fogeeyey waalidkeenna ugu horreeyey dhibaato culus bay lahaayeen sidoo kale annagana waa sidaas wakhti ka dib xaawa waxay dhashay cunugga adduunka ugu horreeyey qaabiil kan ku xigayna wuxuu ahaa haabiil walaalkiisa wiilashiina waxay qaateen dabeecadda dembiga leh ee waalidkooda sida maahmaahda afrikaanka dhehayso jiirku ma dhalaayo carruur aan meel qodaynin balaayaduna kuma koobna kuwii marka hore sababay qaabiil iyo haabiil iyagoo weli dhallinyaro ah baa waxay dooneen inay abuurahooda caabudaan laakiin haddii ay xidhiir lahaan lahaayeen wixii ay ahaan lahayd doonistiisa oo dhiigdaadin la'aan bixinta dhimashada dembi dhaaf ma jiro daynta dembiga cibraaniyadda cutubka sagaalaad aayadda labiyo labaatanaad qaabiil wuxuu ilaah ku soo dhowaaday jidkiisa wuxuu ilaah u bixiyey qudaar uu soo xulay taasoo isagu dadaalkiisu ku falay qaabiil wuxuu ahaa sida dadka maanta kuwaasoo isku dayaan inay eexshada ilaah helaan markay sameeyaan cibaadooyinka diineed iyo shaqooyin fiican oo way iskaga indhatirayaan in dembigu uu weyddiistaa dhimashadu ma aha dadaal ilaah wuxuu diiday qaabiil allabarigiisa dhinaca kalena haabiil wuxuu ilaah la hor yimaaday iimaan ku ilaah ku lahaa haabiil wuxuu keenay wixii dhimashada loo bixin lahaa dhiigga wan oo allabari ah beddelkii la aqbalaya bal ka fikir haabiil oo gacantiisa saaraya madaxa wanka eed la'aanta ah oona rabbiga uga mahad celiyey inkastoo haabiil ku qasbanaa inuu dhinto oona weligiis ka fogaado abuurihiisa ilaah wuxuu aqbalay wanka beddelkiisa wankii aan lahayn daynta dembiga beddelkiisii uu u dhintay haabiil wuxuu aqbalay sharciga dembiga iyo dhimashada kaasoo sababtay rabbiguna wuu eegay haabiil iyo qurbaankiisii laakiinse qaabiil iyo qurbaankiisii rabbigu ma uu eegin bilowgii cutubka afaraad aayadda afar ilaa shan laakiinse qaabiil si qaldan ilaah ku hor imaaday ilaah weli wuu jeclaa isaga oo wuxuu ku boorriyey inuu toobad keeno taasoo ah inuu qalbigiisa beddelo oo jidka ilaah isu dhiibo taasoo ah cafiska dembiga iyo xaqnimada laakiin qaabiil wuu diiday inuu keeno dhiiggii wanka dembigiisa bixin lahaa beddelkii xanaaqiisa iyo kibirkiisa diimeed ayuu ku tegey oo dilay haabiil oo ilaahna ku caasiyey qorniinnadu waxay noo sheegayaan in aadan iyo xaawa ay heleen wiilal iyo gabdho kale bilowgii cutubka shanaad aayadda afaraad qaar baa doortay inay ilaah aaminaan oo ay adeecaan laakiin badidoodana waxay doorteen inay jidka qaabiil raacaan in iimaan lagu qabo ilaah iyo qorshihiisa toban qarni oo dhaadheer aadan kadib ilaah wuxuu bixiyey warbixin murugo leh oo ku saabsan reerka aadanaha sharaysan mar walba bilowgii cutubka lixaad aayad shanaad dulqaad badan kadib ilaah wuxuu shartii ku xukumay daad wuxuu badbaadiyey oo keliya awowgeenna nuux iyo reerkiisa kuwaasoo aaminsanaa rabbiga iyo qorshihiisa ilaah wuxuu kaloo badbaadiyey laba ka mid ah nooc kasta oo xayawaan ah iyo toddoba lamaane oo xayawaanno ku fiican allabaryada dembiga waa maxay wuxuu nuux sameeyey markuu daadka dhammaaday nuuxna meel allabari buu rabbiga u dhisay xayawaankii daahirka ahaa iyo haaddii daahirka ahaydba intuu wax ka qaatay ayuu allabaryo la gubo ku bixiyey meeshii allabariga dusheed bilowgii cutubka siddeedaad aayadda labaatanaad xitaa markii bilow cusub la siiyey in yar kadibna dadkii abuurahooda bay ku casiyeen toban qarni nuux kadib ilaah wuxuu u yeedhay ibraahim inuu guriga aabbihiis iyo diintiisa ka soo tago oo uu iimaankiisa kalsoonida aaminaadda isaga keliya saarto qorniinku wuxuu dhahaa ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo oo waxaa loogu yeedhay saaxiibkii ilaah yacquub cutubka labaad aayadda saddexiyo labaatanaad bilowgii cutubka shan iyo tobanaad aayadda lixaad ilaah muxuu u caddeeyey ibraahim inuu yahay kan xaqa ah waayo ibraahim rabbiga iyo ereygiisa buu aaminay ilaah wuxuu ibraahim ku yidhi oo quruun weyn baan kaa dhigi doonaa oo qabiilooyinka dhulka oo dhammu adigay kugu barakoobi doonaan bilowgii cutubka labiyo tobanaad aayadda laba ilaa saddex ilaah wuu xajiyey ballantiisii nebiyada qorniinnada iyo masiixu iyaga oo dhan waxay ka yimaadeen quruuntaas waxsii sheegitaankii ibraahim ibraahim goortii uu aad u duqoobay rabbiga wuxuu weyddiiyey isaga inuu sameeyo wax adag wuxuu u sheegay inuu tago buur gaar ah oo halkaasna ka dhiso meel allabari ah oo wiilkiisa bixiyo ibraahim wuu ogaa in ilaah uu yahay kan xaqa ah oo fiican oo lagu kalsoonaan karo sidaa darteed wuu adeecay saddex maalmood kadib markay aabbaha iyo wiilka buurta fuuleen ibraahim wiilkiisa ayaa weydiiyey su'aal macquul ah oona yidhi aabbow mee wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa ibraahimna wuxuu yidhi ilaah qudhiisaa keeni doona wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa wiilkaygiyow bilowgii cutubka labaylabaatanaad aayadda toddoba ilaa siddeed waa laga yaabaa inaad sheekadan garanaysid ilaah wuu soo dhex galay oo ibraahim siiyey wan geese leh ma aha wanka in la dilo meeshii wiilkiisa ibraahimna meeshaas wuxuu u bixiyey rabbiga ayaa lagu arki doonaa xitaa ilaa maanta waxaa la yidhaahdaa buurta rabbiga ayaa lagu arki doonaa bilowgii cutubka labaylabaatanaad aayadda saddex iyo toban ilaa afar iyo toban markuu buurta u bixiyey rabbiga ayaa lagu arki doonaa beddelkii rabbiga ayaa lagu arkay ibraahim wuxuu sii sheegayey maalinta qiimaha leh markii masiixu wanka ilaah dhiiggiisa isla buurtaas ku daadin doono sida allabariga dembiga ee ugu dambayso ma ahan inuu furto hal qof laakiin inuu siiyo madax furasho buuxda adduunkoo dhan si mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah yoxanaa cutubka koowaad aayadda sagaal iyo labaatan iyo yoxanaa cutubka saddexaad aayadda lix iyo toban tobanka amar ilaah ballantiisa ibraahim ka qaaday wuu xajiyey markuu ka dhigay farcankiisa quruun weyn weyn maahan cabbir laakiinse muhiimad ahaan ilaah wuxuu ugu tala galay inuu quruuntan isticmaalo si uu quruumo kale u baro siduu yahay iyo sida uu dembiilayaasha u aqbali doono wakhtigii muuse ilaah wuxuu dadka siiyey tobanka amar baxniintii cutubka labaatanaad isagoo leh inkaaru ha ku dhacdo ku kasta oo aan adkayn sharcigan ereyadiisa inuu sameeyo sharciga ku noqoshadiisa cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda lixiyo labaatanaad dembigu bini'aadanka iyo ilaah buu kala fogeeyey rabbiga oo quduus ah wuxuu u baahan yahay adeecid kaamil ah oo aan dhammaanayn ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gafa kulli wuu ku eedaysan yahay yacquub cutubka labaad aayadda tobnaad si kasta aad u malaysid inaad fiican tahay weligaa kuma noolaan kartid heerka kaamilka ee ilaah sida muraayad markaad iska dhex fiirisid ay ku tusayso wasaqda wejigaaga ku taal laakiin ma dhaqi karto sidaas oo kale baa ilaah sharcigiisa kaaga tusayaa dembiga qalbigaaga laakiin kama saari karo tobanka amar waxayna baraan inaan dembiile rajo la'aan nahay oo aan weliba u baahan nahay badbaadiye sharciga allabariga maadaama quruuntoo dhan ay dembi gashay jebinta sharcigiisa darteed ilaah wuxuu amray muuse oo ku yidhi meel alla bari waa inaad samaysaa oo waa inaad dusheeda iigu bixisaa qurbaannadaada la gubo baxniintii cutubka labaatanaad aayadda afar iyo labaatan sharciga allabariga keliya ayaa baabbi'inaya sharciga dembiga iyo dhimashada waxay ahayd allabariga xayawaanka aan iin lahayn oo ilaah ku ciqaabay dembiga isagoo aan ciqaabin dembiilaha caabudayaashu waa inay doortaan dibi orgi wan ama shimbir caafimaad qaba waxay muujiyeen iimaankooda ay ku lahaayeen ilaah iyo jidkiisa xaqa ah iyo naxariista markay gacantooda saareen xayawaanka madaxiisa ilaah hortiisa dembiyadoodu waxay ku wareejiyeen xayawaanka kaasoo beddelkooda la dili doono waayo jidhka noloshiisii waxay ku dhex jirtaa dhiigga oo anna waxaan meesha allabariga dusheeda idinku siiyey in nafihiinna looga kafaaro gudo waayo waa dhiigga waxa loogu kafaaro gudaa nolosha daraaddeed laawiyiintii cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda kow iyo toban towreedda madax furashada macnaheedu waa daboolidda dhiiggii xayawaankii aan dembiga lahayn dembi buu daboolaa laakiin dembiga ma saari karo waayo ma suurtoodo in dibiyo iyo orgiyo dhiiggooda dembiye qaado cibraaniyadda cutubka tobnaad aayadda afaraad xayawaannadu ilaah araggiisa lagama samaynin wanka aan dembi lahayn ee ilaah ballan qaaday keliya ishaaciya cutubka konton iyo saddexaad aayadda toddoba ayaa dembiga iyo deynta ka saari kara weligiis waxyiyo kale wakhtigii nebi muuse kadib ilaah wuxuu doortay oona u waxyooday nebiyo kale oo badan inay wax sii sheegaan iyagoo faahfaahin dheeraadaa sii sheegaya imaanshaha masiixa oo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa mataayos cutubka koowaad aayadda kow iyo labaatan halkan waxaa ku yaalla waxyi ee tusaalaha gabarh bigrad ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil oo magaciisana waxay u bixin doontaa cimaanu'eel cimaanu'eel macnihiisu waa ilaah baa nala jooga ishaaciya cutubka toddobaad aayadda afar iyo toban toddoba boqoloo sano dhalashadii ciise ka hor baytlaxam waxaa adiga iga kaa soo bixi doona mid kaasoo bixitinkiisu ahaa waa hore iyo tan iyo weligiis miikaah cutubka shanaad aayadda labo toddoba boqoloo sano dhalashadii ciise ka hor ilaahiinnu wuu iman doonaa wuuna idin badbaadin doonaa oo markaasaa kuwa indhahala indhahoodu furmi doonaan oo kuwa dhegahala dhegahoodu furka laga bixin doonaa oo markaasaa ninkii curyaan ahu wuxuu u boodboodi doonaa sida deerada oo kale oo kii carrabla carrabkiisuna wuu gabyi doonaa ishaaciya cutubka soddon iyo shanaad aayadda afar ilaa lix toddoba boqoloo sanno dhalashadii ciise ka hor oo waxay iga mudeen gacmaha iyo cagaha daa'uud zabuurkii cutubka labaiyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad kun sano ka hor dhalashadii ciise ka hor isaga sidii wan la qalayo baa loo kaxeeyey waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna waxaana loo nabarreeyey xumaatooyinkeenna ishaaciya cutubka konton iyo saddexaad aayadda toddoba iyo shan toddoba boqoloo sanno dhalashadii ciise ka hor ogeysiiska kumannaan sanoo isdiyaarin ah kadib baa wakhtiga ilaah la gaaray oo uu dunida u soo diri lahaa masiixa laakiin yuu noqon doonaa oo siduu u iman doonaa sida ay nebiyadu horay u waxyoodeen wuxuu ka dhalan doonaa gabarh bigrad ah farcankii ibraahim iyo boqor daa'uud badbaadiyaha dembiilayaasha saas baa lagu heli doonaa si uu u dhaxlin dembiga aadan wuxuu noqon doonaa farcanka gaarka ah ee naag ilaah baa malaa'ig jibriil u soo diray magaalada galiiliya oo naasaret la odhan jiray ilaa gabarh bigrad ah oo u doonanayd nin la odhan jiray yuusuf oo dhashii daa'uud ahaa gabadhana waxaa la odhan jiray maryan malaa'igtii waxay ku tidhi ha baqin maryamay waayo nimco ayaad ilaah ka heshay waad uuraysan doontaa oo wiil baad umuli doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeedhi doonaa wiilka kan ugu sarreeya maryan waxay malaa'igtii ku tidhi sidee baa waxaanu ku noqon doonaan anigu ninna garan maayo malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi ruuxa quduuska ah ayaa kugu soo degi doona oo xooggii kan ugu sarreeya ayaa hoosiis kuu noqon doona sidaa darteed kan quduuska ah oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa wiilka ilaah waayo waxa aan ilaah kari doonin ma jiro injiilka sida luukos u qoray cutubka koowaad aayadda lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo soddon wiilka ilaah masiixa magaciisu waa ciise kaasoo macnihiisu yahay rabbiga wuu badbaadiyaa waa maxay magacyada loogu yeedhi doono bal aan haddana dhegaysanno wuxuu jibriil ku yidhi maryan sidaa darteed kan quduuska ah oo kaa dhalan doona waxaa loogu yeedhi doonaa wiilka ilaah ilaah wuxuu doonayaa in qof walbo ee quruun kasta uu aamino ciise inuu yahay wiilkiisa laakiin badankood baa diiday inay saas sameeyaan badan waxay u maleeyaan magaca wiilka ilaah ay macnaynaysa inuu ilaah naa qaatay oo cunug ka dhalay tani maahan waxa baybalka baraya sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo afar nin shacabka senegaal ah oo aad loo yaqaanay baa shil gaari ku dhintay wargeyska quruunta baa ammaan ka qoray ninkii muslimka oo yidhaahday wiilka weyn ee senegaal erayadan macnahoodu miyuu yahay dalka senegaal naag buu qaatay kadibna wiil buu ka dhalay saas ma ahan dadka muslimka ee senegaal dhib kama qabaan inay qadariyaan nin shacab ah oo aad loo jeclaaday inay magacan ku isticmaalaan way fahmaan waxay muujinayso markay dhahaan wiilka senegaal oona macnaynayso sidoo kalena way garanayaan waxay macnaynaynin sidoo kale ilaaha qaadirka markuu masiixa ugu yeedhay wiilkiisa waa inaan ogaannaa wuxuu ka wado iyo wuxuusan ka wadin bal yaanan ku jeesjeesin magaca iyo shuruudaha uu abuuraheenna weyneeyey wiilka aadanaha qorniinnada dhexdooda masiixu wuxuu leeyahay magacyo saddex boqol ka badan magac walba wuxuu siiyaa aragti cusub oo ah qofkuu yahay iyo wuxuu u yimid tusaale ahaan magaciisa wiilka ilaah wuxuu noo sheegayaa weynaantiisa kaasoo ka yimid samada laakiin sidoo kale waxaa loogu yeedhaa wiilka aadanaha kaasoo noo sheegaya is-hoosaysiintiisa kaasoo doortay inuu ku dhasho bulshada bini'aadamka ee dembiga qabta waayo wiilka aadanuhu uma iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo ninna male jacayl kan ka weyn inuu nin naftiisa u bixiyo saaxiibbadiis maarkos cutubka tobnaad aayadda shan iyo afartan yoxanaa cutubka shan iyo tobanaad aayadda saddex iyo toban sida wiilka ilaah gacmihiisuu saaraa waxyaalaha ilaahnimada laakiin sida wiilka aadanuhu gacantiisuu saaraa waxyaalaha dadnimada masiixu waa kan keliya dhexdhexaadiye oo u dhexeeya ilaah iyo dadka timoteyoska koowaad cutubka labaad aayadda shan kaasoo ka qanciya ilaah dalabkiisa xaqa ah iyo naxariistii bini'aadamka u baahan yihiin kuwii isaga u qaatay inuu ka hooseeyo weynaantii ilaah inuu noqdo bini'aadamka waxay iska indha tirayaan dabeecaddiisa iyo qorshihiisa abuurahaaga kaasoo u qaadanin inuu ka hooseeyo weynaantiisa inuu la socdo oo la hadlo aadan iyo xaawo kaasoo doortay inuu ku hoos noolaado awowayaasheenna ee dembaabay inuu ka badbaadiyo iyaga iyo aniga iyo adiga shayddaanka dembiga iyo dhimashada ilaah waa jacayl yoxanna koowaad cutubka afar aayadda sideed badbaadiyaha sida ay nebiyadu hore u soo waxyoodeen masiixu wuxuu ku dhalan doonaa beytlaxam laakiin maryan waxay ku noolayd naasaret tani wax dhibaato ah uma keenin ilaah wakhtiga saxda ah baa boqorka rooma amar ku bixiyey isagoo raba in dadkii oo dhan ay u laabtaan magaaladoodii ay ku dhasheen in la tirakoobo sidaas baa maryan iyo yuusuf u safreen koonfurta beytlaxam waxaa dhacay kolkay halkaas joogeen in maalmihii ay umulu lahayd dhammaadeen waxayna umushay wiilkeedii curadka ahaa markaasay maro ku duuduubtay oo qabaal ku jiifisay waayo meel ay ku hoydaan ayay hodheelkii ka waayeen dalkaas waxaa jiray adhijirro bannaanka jooga oo habeenkii idahooda ilaalinaya malaa'igtii rabbiga ayaa ag istaagtay oo ammaanta rabbiga ayaa iftiimisay hareerahooda aad bayna u baqeen markaasaa malaa'igtii ku tidhi ha baqina waayo ogaada waxaan idiin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan waayo maanta waxaa magaalada daa'uud idinku dhashay badbaadiye oo ah masiixa rabbiga ah dhaqsaba waxaa malaa'igtii la jirtay guuto fara badan oo jannada ka timid wayna ammaanayeen ilaah oo lahaayeen ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka dhexdooda luukos cutubka labaad aayadda lix ilaa kow iyo toban iyo aayadda saddexiyo toban ilaa afariyo toban erayga haddaba yaa waaye cunugan lagu dhalay moorada oo malaa'igtuna ogaysiis ka bixiyeen haddaba maqal hadalkii malaa'igtu ku tidhaahday arijirka isagu waa masiixa rabbiga ah bilowgii waxaa jiray ereyga ereyguna wuxuu la jiray ilaah ereyguna wuxuu ahaa ilaah isagu ilaah buu la jiray bilowgii wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa isaga waxaa ku jirtay nolol noloshuna waxay ahayd nuurka dadka nuurkuna wuxuu ka ifayaa gudcurka gudcurkuna kama badin erayguna jidh buu noqday oo waa ina dhex joogay oo waxaannu aragnay ammaantiisii taas oo ahayd ammaantii u ekayd tanwiilka keliya ee aabbaha ee nimco iyo run ka buuxa yoxanaa cutubka koowaad aayadda kow ilaa shan iyo aayadda afaraad qofka keliya oo aabbe aadana ah la'aan la dhalay waa ereyga oo keliya kaasoo adduunkoo dhan laga sameeyey waa farcankii naag uu ilaah ballan qaaday isla maalintii dembigu bini'aadanka galay isagu waa wanka ilaah ee dembiga dunida qaadaya nebi yoxanaa yaxya yoxanaa cutubka koowaad aayadda sagaal iyo labaatanaad shaqooyinka mucjisada leh sida uu shayddaanku aadan u jirrabay sidaas oo kale wuu isku dayey inuu ciise dembi geliyo laakiin si ka duwan aadan ciise ma isku dhiibin shayddaanka yaraantiisa ilaa weynaantiisa rabbiga ciise wuu adeecay tobanka amar iyo sharciga ilaahna si kaamil ah buu u dhowray gudaha iyo bannaankaba isagu waa loo jirrabay sideenna oo kale oo aan weliba dembi lahayn cibraaniyadda cutubka afaraad aayadda shan iyo toban maadaama uusan dembi lahayn ma istaahilin inuu dhinto laakiin ulajeeddadaas buu u yimaaday markuu ciise jiray soddon sano wuxuu bilaabay inuu ku safro magaaladiisa naasaret bannaankeeda isagoo wax baraya oona wacdinaya oo u yeeraya niman iyo naago inay isaga raacaan wuxuu dadka ka saarayey ruuxaan xunxun oo kuwa dhintayna soo sara kicinayey oo kuwa dhagool ahna maqalkooda u soo celinayey iyo kuwii indhoolaha ahaana aragguu u soo celinayey ciise wuxuu samaynayey mucjiso si ay dadku u ogaadaan qofkuu yahay oo ay u aaminaan yaa ilaah mooyaane oo shan kun oo qof oo gaajaysan qadadii wiilka ku quudin kara ciise baa sameeyey yaa ilaah mooyaane duufaanta dejin kara ciise baa sameeyey ciise wuxuu caafiyey cudurro walboo kala duwan waxyaalahaas mana ku samaynin daawo ama sixir hadal keliya ayuu ku sameeyey maadaama uu yahay ereyga kan adduunkoo dhan isaga laga sameeyey sidaas darteed qayb kastoo adduunkanna amarkiisay ku hoos jiraan si kastaba uu masiixu shaqadiisa ay ahayn inuu dadka dhibkoodu jir ahaan u xalliyo laakiin wuxuu u keenay inay xidhiir sax ah la yeeshaan ilaah erayo cajiib ah kolkaasay waxay u keeneen nin curyaan ah oo sariir ku jiifa ciise oo rumaysadkooda arka ayaa ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkow kalsoonow dembiyadaadu waa kaa cafiye yihiin kolkaasaa qaar culimmada ah waxay isku yidhaahdeen ninkan waa caytamayaa ciise oo fikraddooda garanaya ayaa ku yidhi maxaad haddaba shar ugu fikiraysaan qalbiyadiinna iyo maa hawl yar in la yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiye yihiin ama in la yidhaahdo kac oo soco laakiin si aad ku garataan in wiilka aadanuhu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo markaasuu kii cuuryaanka ahaa ku yidhi kac oo sariirtaada qaado oo gurigaaga tag markaasuu kacay oo gurigii sii tegey laakiin dadkii badnaa goortay arkeen way baqeen mataayos cutubka sagaal aayadda laba ilaa siddeed qof weligiis sida ciise u hadlay ma lahan tusaale ahaan wuxuu baray anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ku yimaado maahee yoxanaa cutubka afar iyo tobanaad aayadda lix ciise wuu ka duwan yahay hoggaamiyaashii diinta ee dhahaya waxaan sameey waxaan ha samaynin raaca xeerarkan tani waa jidka ciise keliya ayaa dhihi karay anigu waxaan ahay jidka ciise keliya ayaa dhihi karay anigu waxaan ahay sara kicidda iyo nolosha kii i rumaystaa inkastoo uu dhinto wuu noolaan doonaa kadibna meyd afar maalmood dugsanaa noloshu ku soo celiyey yoxanaa cutubka koow iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatan shaqadiisa baa caddaynaysa hadalladiisu inay run yihiin nuurka ciise sidoo kale wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nuurka dunida kii isoo raacaa gudcurka kuma socon doono wuxuuse lahaan doonaa nuurka nolosha yoxanaa cutubka siddeedaad aayadda labiyo toban nebiyadu waxay ahaayeen sida bisha oo kale oo ay iftiinka ilaah xoogaa u ifayaan adduunkan mugdiga ah laakiin qorniinadu nebiyada masiixa waxaa loogu yeedhay qorraxdii xaqnimada iyo tan qorraxda soo baxda nebi malaakii cutubka afaraad aayadda labaad nebi zakariya luukos cutubka koowaad aayadda toddobaatan iyo siddeed ciise waa nuurka dunida kan ay iftiinku iyo noloshu ka yimaadaan isla ammaantii oo muday mugdiga maalintii ugu horraysay ee abuurka waxaa lagu dhex qariyey ciise wuxuu u yimaaday inuu naga saaro mugdiga dembiga oo annagu noogu soo celiyo ilaah wax yar ka hor intuu ciise isagoo raalli ah noloshiisu bixinin wuxuu doortay saddex markhaatiyaal oo wuxuu keligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay wejigiisuna sida qorraxda oo kale ayuu u dhalaalay dharkiisuna sida nuurka oo kale ayuu u caddaaday oo cod baa daruurtii ka soo baxay oo yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay maqla isaga mataayos cutubka toddoba-iyo tobanaad aayadda kow ilaa labo iyo aayadda shan wanka ciise wuxuu ahaa kan keliya oo si fiican u ogaa goortuu dhiman doono halkuu ku dhiman doono siduu u dhiman doono iyo wuxuu u dhiman doono sida uu wakhtigu u soo dhowaaday inuu silaca maro oona u dhinto dembiga dunidoo dhan kaasoo la soo dhaafay kan hadda jooga iyo kan soo socda ciise wuxuu xertiisa ku yidhi waxaynu ku soconnaa yeruusaalem oo wax walba oo nebiyadu qoreen ayaa wiilka aadanaha u noqon doona waayo isaga waxaa loo dhiibi doonaa dadka aan yuhuudda ahayn waana lagu kajami doonaa oo la caayi doonaa oo lagu tufi doonaa wayna karbaashi doonaan oo dili doonaan maalinta saddexaadna wuu soo sara kici doonaa luukos cutubka siddeed iyo tobanaad aayadda kow iyo soddon ilaa saddex iyo soddon hogaamiyaashii diimeed waxay naceen ciise maxaa yeelay wuxuu iska dhigay wiilka ilaah yoxanaa cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda toddoba laakiin waxaa iyaga sii dhibay waxay ahayd dadku ciise bay warkiisa dhegaysanayaan beddelkii ay iyagu dhegaysan lahaayeen sidaa darteed waxay qorshaysteen inay isaga dilaan iyagoon ogayn inay oofinayeen qorniinadu nebiyada in masiixu isaga waa la quursaday waana la diiday kadibna sidii wan la qalayo baa loo kaxeeyey ishaaciya cutubka konton iyo saddexaad aayadda saddex iyo toddoba allabarigii ugu dembeeyey kadibna rabbiga ciise wuu isu oggolaaday in la qabto oo la xukumo lagu jeesjeeso taajka qodaxya leh loo xidho la garaaco dharka laga siibo kadibna lagu qodbo iskutallaab alwaax ah oo isla buurtii ayadoo laba kun oo sanno ka soo wareegatay halkii oo ibraahim ku waxyooday isagoo leh ilaah qudhiisaa keeni doona wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa bilowgii cutubka laba-iyo labaatanaad aayadda siddeed ilaah wuu daayey wiilka ibraahim laakiin isaga aan xataa wiilkiisa lexe jeclaysan rooma cutubka siddeedaad aayadda soddon iyo laba ibraahim waxyigiisa wuu oofiyey ilaah wuu bixiyey wanka beddelkii kaamilka ah sida uu ciise ciqaabta qaatay taasoo adiga iyo anigu istaahilno ilaaha samada joogo dunida wuu ku daboolay mugdiga ciise isagoo raalli ah ayuu qaatay dembigeenna iyo ceebteenna rabbiga ciise oo dembi aan lahayn baa ilaah u ciqaabay dembiga si aan annagu ka xorowno sharciga dembiga iyo dhimashada kan aan dhammaad lahayn ayuu u adkaystay naarteenna wakhtiga giddidiisa ah si aan u baahnayn inaan u adkaysanno weligeed intuu dhimanin ka hor wuxuu guul ahaan ugu qayliyey waa dhammaatay yoxanaa cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda soddon ciise si dhammaystiran buu deyntii dembiga dunida u bixiyey mana loo baahno allabaryo dembiga darteed loo bixiyana ama la aqbalayaa sida oo ibraahim wankiisa geesaha mid u dhintay baa wanka ilaahna u dhintay dadkoo dhan xabaashii eberka ahayd ciise wuu dhintay jidhkiisa dulduleela waxaa laga dejiyey iskutallaabta oo waxaa lagu duuduubay maro nadiif ah kadibna waxaa la dhex seexiyey xabaal qabow albaabkii dhagaxa ahaa ee culusanaa waa la xidhay kadibna waxaa la gaadhay maalintii saddexaad maalintii axadda intuusan waagu baryin dhowr naagood oo ahaayeen xertii daacadda ahayd ee ciise baa yimaadeen dhinaca xabaalaha waxay arkeen dhagaxii oo albaabka laga saaray iyo xabaashii oo eberka ah maradii lagu duugay keliya ayaa halkaas ku hartay malaa'igtii ayaa u jawaabtay oo naagihii ku tidhi ha baqina waayo waxaan ogahay inaad doondoonaysaan ciise kan iskutallaabta lagu qodbay halkan ma joogo waayo wuu sare kacay siduu yidhi balkaalaya oo arka meeshii rabbigu jiifay dhaqsa u taga oo waxaad xertiisii ku tidhaahdaan kuwii dhintay ayuu ka soo sare kacay oo wuu idin hor marayaa ilaa galiilii halkaasna waad ku arki doontaan mataayos cutubka siddeedii labaatanaad aayadda shan ilaa toddoba naagihii intay ordayeen oo ay dadka u soo sheegayeen bay ciise la kulmeen oo intay cagihiisa qabteen ayay caabudeen mataayos cutubka siddeedii labaatanaad aayadda sagaal dhimashada oo laga adkaaday ciise wuxuu sameeyey waxyaalihii oo awowayaasheenna ay samayn waayeen wuxuu ka adkaaday shayddaanka dembiga iyo dhimashada ciise wuxuu yidhi waxa aan nebiyada ay dhihi waayeen anigu waxaan ahay kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya iyo kan nool anigu waan dhintay oo bal eeg waan noolahay tan iyo weligayba oo waxaan haystaa furayaasha dhimashada iyo haadees dunida ee kuwii dhintay muujintii cutubka koowaad aayadda toddobiyo toban ilaa siddeediyo toban waayo ciise wuu ka adkaaday dhimashada kuwii isaga aaminaan cabsi kuma lahan noloshan iyo tan soo socotaba sarakiciddiisa kadib ciise afartan maalmood buu la joogay xertiisa wuxuu ka caawiyey oona fahamsiiyey qorniinnada isagoo tusaaya in nebiyada ibraahim muuse daa'uud iyo wixii la mid ah ay sii sheegeen in masiixu uu dhiman doono oo noloshu ku soo laaban doonto wuxuu kaloo ballan qaaday inuu ruuxiisa quduuskaa soo diri doono si ay uga dhex noolaadaan oo ay iyagu dabeecaddooda ku beddesho tan ciise oo ay awood siiso si ay warkiisa wanaagsan quruun kasta ka wacdiyaan dhammaan kuwa toobadkeena oo fikraddiisa iyo jidkiisa beddela oo ilaah wankiisa kaamilka ah aamina kaasoo u dhintay meeshooda oo dhimashada ka adkaaday waa la cafin doonaa oo xaq ah loogu yeedhi doonaa oo waxaa la keenay xiriir lala yeesho ilaah maalintii afartanaad xertiisii iyadoo ay fiirinayeen ciise wuxuu kor u kacay daruuraha xagga guriga aabbihiis isagoo ballan qaaday inuu soo noqon doono wakhtiga la sii sheegay sida xaakinka dunida oo dhan laakiin taasi waa sheeko kale magaca safarkan waxaan ku bilaabnay inaan magaca awowayaashaada ee mar horay dhintay ku weyddiinnay xitaa haddaad garanaysid ama aadan garanaynin magacyadooda ma qiimo badna laakiin waxaa jira magaca ilaah sheegay inuu yahay kan aan xad lahayn oo qiimo leh magaca oo noloshaada beddelo hadda iyo nolosha weligeed aan magacu waa ciise magacu macnihiisu waa rabbiga wuu badbaadiyaa isaga nebiyada oo dhan ayaa u markhaati furay in mid kastoo isaga rumaystaa uu magaciisa ku helo dembidhaafka in magaca ciise masiix mid kale badbaadada lagama helo maxaa yeelay ma jiro magac kale samada hoosteeda oo dadka dhexdooda loo bixiyey oo waajib inoo ah inaynu ku badbaadno falimaha rasuullada cutubka tobnaad aayadda afartan iyo saddex iyo cutubka afaraad aayadda toban iyo aayadda labiyo toban waxyaalahan waxaan idiinku soo qoray idinka oo rumaystay magaca wiilka ilaah si aad u ogaataan inaad nolosha weligeed ah leedihiin yooxanaha koowaad cutubka shan aayadda saddex iyo toban haa waad ogaan kartaa meesha aad joogi doontid weligeed ah abuurahaaga wuxuu kuugu yeedhay inaad isaga aamintid inaad oggolaatid sheekadiisu inay kacaan qaaddo sheekadaada haddii aad iimaankaaga ka soo wareejisid nafsaddaada iyo diintaada oo aad saartid rabbiga ciise masiix iyo wixii uu kuu sameeyey dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa marka isagu shakhsi ahaan buu kuugu dhahayaa runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii ereygayga maqla oo rumaysta kii isoo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xukunna geli maayo laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay yoxanaa cutubka shanaad aayadda afar iyo labaatan dhibaatada bini'aadamka aadan iyo xaawo markay abuurahooda ku caasiyeen waxay isku keeneen laba dhibaato taasoo ah tan dembiga iyo ceebta dembigood baa ku sababay inay isqariyaan ceebtood baa ku sababay inay qaawanaantooda dabooshaan xaqnimadiisa darteed baa ilaah ka diiday caleentay samaysteen oo ay isku qariyeen laakiin naxariistiis darteed buu ilaah dharka haragga ah xayawaan u bixiyey u xidhay dhiiggii xayawaanka wuxuu tusayaa waxaa loo baahan yahay ee dembigooda lagu dhaqaa haragga xayawaankuna wuxuu tusayaa waxaa loo baahnaa in ceebtooda lagu daboolaa waxaan wadaagnay dembiga iyo ceebta awowayaasheen sida dembiilayaashu waxaan u weynay ilaah heerarkiisa ee xaqnimada ceeb darteed baan ugu qalmi weynay inaan ku noolaanno joogitaankiisa quduuska ah waxaan u baahannahay inaan helno cafiskiisa iyo kaamil ahaanshadiisa laakiin sidee baan ku heli karnaa sidee baa dembiga lagu nadiifin karaa kaasoo ku kala fogeeyey adiga iyo abuurahaaga xaqa ah iyo kaamilka ah sidee baa ilaah kuugu yeeri karaa kan xaqa ah si aad ceebla'aan joogitaankiisa ugu noolaatid weliga xalka ilaah iskutallaabta korkeed ayuu ciise ugu silcay dembigaaga dartiis oo u adkaystay ceebtaada maadaama uu dembi lahayn dhimashadu way ku hayn weyday xabaasha dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa dartood buu hadda kaaga codsanayaa inuu ku nadiifiyo oo ku asturo oo dembiyadaadu ku beddelmo xaqnimadiisa laakiin waa inaad aamintid diiwaanka ilaah ee qoran miyaad aaminsan tahay bal yaa warkayagii rumaystay waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna dhammaanteen sidii idabaynu u hallaawnay midkoon weliba jidkiisuu u leexday oo rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaateenna oo dhan naftayduna ilaahayga bay ku farxi doontaa waayo wuxuu ii xidhay dharkii badbaadada oo wuxuu i huwiyey khamiiskii xaqnimada ishaaciya cutubka konton iyo saddexaad aayadda kow shan ilaa lix iyo cutubka lixdan iyo koowaad aayadda tobnaad hadalkii aan idinku wacdiyey waa waxa weeye masiixu wuxuu u dhintay dembiyadeenna sida qorniinku leeyahay waa la aasay isaga oo maalintii saddexaad ayaa la sara kiciyey sida qorniinku leeyahay korintooska koowaad aayadda shan iyo toban laba ilaa afar sidee baad u aragtaa ciise maxaad ka aaminsan tahay waxa ku saabsan noloshiisa dhimashadiisa aaskiisa iyo sarakiciddiisa sheekadiisii sidee bay u saamaysay sheekadaada ogeysiis haddaad afka ka qiratid in ciise yahay rabbiga oo aad qalbiga ka rumaysatid in ilaah isaga ka sara kiciyo kuwii dhintay waad badbaadi doontaa ku alla kii magaca rabbiga ku baryaa waa badbaadi doonaa rooma cutubka tobnaad aayadda sagaal iyo aayadda saddex iyo toban nebi yo-eel cutubka labaad aayadda soddon iyo labaad xigashada qorniinka waxaa laga soo qaatay kitaabka quduuska ah copyright labada kun iyo siddeed society for international ministeries baaritaan dheeraad ah ma doonaysaa inaad baaritaan dheeraad ah ku samaysid sheekada abuurahaaga iyo farriintiisa baar laba buug oo qoraha yahay kan qoray sheekadaada www n xariijin good xariijin n xariijin message com ilaah keliya iyo kitaab keliya safar oo la akhrinaayo qorniinnada taasoo ku siinayso qaab aad dib uga fikirtid su'aalaha nolosha ugu waaweyn buuggan markaad akhrisid kadib waxyaalaha baybalka ku jira oo dhan baa fikirkaygu macquul ula noqonayaa waxay igu abuurtay inaan baybalka akhriyo moxamed bariga dhexe boqorka ammaanta buuggan iyo filimkiisa wuxuu tusay sheekada iyo farriinta ugu fiican bal akhriso buugaagta fiiri filimka www rock int o r g slash rock xariijin video slash boqorka ammaanta somaali king of glory dib u sheeginta sheekada baybalka aad bay u xiiso badan tahay sawirrada quruxda badan waxay soo jiidanaysaa fikradda dhallinyaradu iyo dadka waaweynba janise waqooyiga amerika www king of glory com waxaa dhammaan ka sarreeya bal u tag meesha waxa oo dhan ka yimaada aqri oo ka fikir ereyga saafiga ah ee ilaah baybalka qayb qayb ama isagoo dhan waad ku heli kartaa laba kun iyo shan boqol afafood bogaadinta